aad baad umahadsantahay maxamed kaafi maanta waxaa magaalada baydhabo ee gobolka bay ka furmay shirkii dhawaan uu ka dhawaaqay gudoomiyaha baarlamanka professor maxamed sheekh cismaan jawaarey waxaana shirkaas si wadajir ah u furay xubno ka tirsan baarlamanka soomaaliya uu horkacayay gudoomiyaha baarlamanka iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed ugu horeyn waxaa goobtaasi ka hadlay wasiir ku-xigeenka amniga qaranka iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada oo sheegay loo baahnaa in munaasabadan ay kusoo addamaanintaan oo kale sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ugu horeyn baa hadalkiisa ku bilaabay in loo baahan yahay in la dhiso maamul ka kooban saddex gobol saddexdaas gobol oo baraaq baay badkool iyo shabeellaha hoose waxyaabaha kale ee la wado oo ku aadan maamulka lixda gobol in ay tanaasulaan gurda waxaa hadalka saartay gudoomiyaha baarlamanka si lamid ah ayuu ugu dhawaaqay isagoona sheegay in aan la kala bixinayn bulshada ku nool goboladan koonfur galbeed soomaaliya balse dawladda saddex gobol horey ay u agoonsatay saddexdaas oo ahaa jubba jubbooyinka iyo gobolka jedo saddexdan gobolna dawladda iyo beesha caalamka garwadeen ay ka tahay in muddo afartan iyo shan cisho gudahood ah maamul loogu soo dhiso guddigii farsamona uu sheegay in lagu soo dari doono xildhibaano iyo wasiire ka tirsan dawladda soomaaliya maxamed kaafi waxaa xusid mudan ma aysan imaanin maamulkii lixda gobol ahaa goobta shirka uu ka dhacayay ama uu ka furmayey waxaa sidoo kale maqnaa qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamanka ee u ololeynayay maamulka lixda gobol oo ay ka mid ahaayeen sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe maxamed ibraahim xaasime xildhibaan maxamed xuseen isaaq asaraale iyo qaar ka mid ah xubnihii maamulka lixda gobol madoobe nunow iyo gudoomiyihii golaha bursida xasan shure axmed maxaa ugu muhiimsanaa hadallada guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha ay ka jeediyeen furitaanka shirkan maanta baydhabo ka furmay
waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee xilligan ay sheegeen guddoomiyaha baarlamanka iyo ra-iisul wasaaraha waxay ahaayeen wax in badan bulshada gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo afkooda ay ka duurayeen labada mas-uul ee ugu sareysa taas oo ahayd guddoomiyaha baarlamanka tan iyo intii uu imaaday in uusan ku dhawaaqin wax la yidhaahdo saddex gobol balse maanta si rasmi ah uu ugu dhawaaqay in maamul ka kooban saddex gobol shirkiisa uu ka furmay magaalada baydhabo baydhabona muddo afartan iyo shan cisho gudahood ah maamul saddex gobol ah la dhisi doono sida ay labada mas-uulba ay ku dhawaaqeen waataa guddoomiyaha baarlamaanka maadaama muddooyinka ugu dambeeyay baydhabo uu ku sugnaa ma sheegay in ay ka diideen ama ay sabab kale u diideen ka qaybgalka shirkan ee garabka lixda gobol guddoomiyaha waa uu soo hadal qaaday waxa uu sheegay dadka xilligan diidan in maamul ka kooban saddex gobol la dhiso oo ku tilmaamay in ay yihiin dad dad aanan wadin maslaxadda beelaha dega gobolada koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabka sidau hadalka u dhigay waxa uu sheegay in ay socdaan weli wadahadallo uuna doonayo in uu ku qanciyo sidii ay u qaadan lahaayeen fikirka dawladda soomaaliya iyo beesha caalamka garwadanka ay ka tahay waata axmed saadiq marka ma jiraan dadaallo ama qorshayaal hadda lagu doonayo in lagu soo xerogeliyo raggan hogaaminaya maamulka lixda gobol ee diidan shirka maanta ka furmay baydhaba
dabcan maxamkaasi waa ay socotaa wadahadalladaasi weli ma aysan weli waxaa ka socdaa qabanqaadadii ku aadaneed sidii kulamada loo qabin lahaa iyadoona ra-iisul wasaaraha la filaya caawa inuu ku hoydo magaalada baydhabo sida ilo lagu kalsoonaan karo oo ay inoo xaqiijiyeen isagoona la filayo inuu kulamo la qaato garabka kale maamulka madoobe nuuna uu hogaamiyo si uu ugu qanciyo fikradda imika dawladda garwadeenka ay ka tahay horeyna waxaa fikraddan ugu qanci waayey maamulka lixda gobol guddoomiyaha baarlamanka oo muddo ka badan isbuucda ku sugnaa magaalada baydhabo ee gobolka baay ugu dambeyn waxaan rabaa xaaladda guud ee magaalada baydhabo saameyn ma ku yeelatay shirkan maanta ka furmay baydhabo iyo diidmada maamulka lixda gobol run ahaantii wax saameyn ah oo ay ku yeelatay ma aysan jirin goobta shirka uu ka dhacayay waxaa ammaanka si weyn u adkeynayay ciidamada midooda africa mise mee ka socda dawladda ethoobiya sidoo kale waxaa lagu wargeliyey mas-uuliyiinta maamulka lixda gobol in wax dibadbax ah aysan ka dhigi karin magaalada baydhabo sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamanka sababtoo ah kol hore xilligii la sheegay in ra-iisul wasaaraha baydhabo uu imaanayo dibadbax ayaa loogala soo hortagay dabeedna sidaa ayuu ku baaqday ra-iisul wasaaraha balse maanta waxaa lagu wargeliyey cid aysan qaban karin wax dibadbaxa dibadbaxaas kasii qabtaana loo aqoonsan doono in uu kasoo horjeedo nabadda gobolka sida hadalka loo dhigay